bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan muqdisho kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayga duhur
howlgallada ka dhanka ah al-shabaab oo weli ka socda deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka
dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgallo lagu dilay dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe
xildhibaanada baarlamanka puntland oo maanta ansixiyey miisaaniyadda sanadka
gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir oo xilka ku wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka cusub ee amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir
kooxa hubeysan oo gabar soomaali ah ka afduubtay magaalada cabton ee dalka koonfur afrika
akhbaaraadka caalamka warkeena duur aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah
madaxweynaha dalka ruushka oo la kulmay waalidiinta askarta ruushka ee furimaha dagaalka ku jira
iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka malaawi oo xabsiga loo taxaabay musuq maasuq dartiis
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
isku soo noqod wanaagsan duhur wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo lixda bisha koo iyo tobnaad ee nofembar sanada labada kun labaiyo labaatanka u diyaargarooba qodobada warka oo fidsan haddii aan ku bilowno weli dalka waxaa ka socda howlgallo ka dhana al-shabaab oo looga saarayo deegaano iyo degmooyin kala duwan ay kaga sugan yihiin gobolada dalka shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud waa qeybo ka mid a gobolada ee sida daran howlgaladu ay kaga socdaan dhanka kalena dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa ay faahfaahin ka bixisay howlgallo kala duwan oo ka dhacay xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe laguna dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo kala duwan lagu dilay xubno dhowr ah oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo deegaano ka tirsan xadka ay wadaagaan gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ka dhacay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala ayaa sheegay in howlgalkaasi iska kaashadeen ciidanka nise iyo kuwa caalamiga ah oo taageero sii oo taageero ka helayay dhanka dhanka hawada sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ay hadda gacanta ku hayaan deegaano muhiim ah oo ku yaala xadka labada dhinac tacaala waxaan rabnaa in aan dadka soomaaliyeed la wadaagno akhbaar ku saabsan dagaalka lagula jiro khawaarijta al-shabaab oo dalka ka socday bilihii lasoo dhaafay howlgal qorshaysan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iyo saaxiibbada caalamiga ah taageera howlgalka lagula dagaalamaya khawaarijtu ay iska kaashadeen ayaa xalay saqdi dhexe ilaa saacado uun ka hor hadda wakhtiga halkaan aan taagannahay waxa uu ka dhacay deegaanka ceel dheere oo ku yaalla xadka kala qaybiya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyey islamarkaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubarigan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen in ka badan laba boqol oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ee al-shabaab oo ay ku jiraan laba-iyo toban horjooge goobtaas oo ay ugu diyaargaroobayeen in ay dagaallo rogaal celis ah ku qaadaan deegaanno ku yaalla xadka gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo maalmo ka hor laga saaray howlgalkaas qorshaysan waxa uu u dhacay sidii loogu talagalay waxaana lagu dilay inta ilaa hadda aan xaqiijinnay in ka badan boqol ka tirsan khawaarijta al-shabaab ee halkaas isku uruursanayey khawaarijta la laayay waxaa ku jira ilaa toban ka tirsan horjoogayaashii hogaaminayey kooxda khawaarijta ah ee halkaas isku uruursanaysay howlgalkaas waxa uu ku soo dhammaaday in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa si buuxda ay ula wareegaan deegaanka ceeldheere oo ahaa runtii marin aad iyo aad istaraatiiji ugu ahaa khawaarijta oo maaragtay ay ka abaabulayeen weerarro ayna doonayeen inay halkaa muxuu ahaa ay ku dhuumaalaystaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa ay hadda ku howlan yihiin oo ay ku daba jiraan firxadka qayb ka mida khawaarijtai halkaas joogtay oo goobta ka baxsaday waxay sidoo kaleeto ciidamada qaranku ku howla yihiin asturidda iyo aruurinta meydadka dhallinyaradii ay soo qaldeen khawaarijtu ee halkaas muxuu ahaa howlgalku uu kula kulmay isla markaana laga qaaday tillaabadii loo qorsheeyey halkaas in maaragtay lagu ciqaabo khawaarijtaas goobta waxaa joogay horjoogayaal lagu raadjoogo oo ahaa dembiilayaal waaweyn oo ku howlanaa dhibaataynta dadka gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan waxaana ka mid ahaa horjooga xasan nuur oo u qaabilsanaa khawaarijta al-shabaab maleeshiyaadka gumaada dadka gobolka shabeellaha dhexe ee khawaarijta ah iyo horjooga lagu magacaabo cabdulqaadir oo isaguna si gaara mas-uul uga ahaa waxa ay ugu yeedhaan jabhadda khawaarijta kaasoo isaguna goobta ku sugnaa waxaa kaloo jira horjoogayaal kale oo ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo halkaas ku sugnaa howlgalkan waxa uu ka mid yahay howlgallada isdabajoogga ah ee ciidanka qaranka soomaaliyeed ee dadka shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibbada caalamiga ah ay kula dagaalamayaan khawaarijta waxaana uu la xidhiidhsanaa howlgalkii labadii habeenee lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka buulamadiino oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo lixdan iyo afar ka tirsan khawaarijta iyagana halkaas lagu dilay waxaan insha allahu tacaala idinla wadaagi doonnaa sawirro muujinaya khawaarijta is-uruursigoodii inta aan howlgalka dhicin iyo meelaha ay ku sugnaayeen waxaan kaloo idinla wadaagi doonnaa sawirrada markii howlgalku uu dhacay kadib waxaana runtii rabaa halkan inaan idinkaga xaqiijinno in gaadiid iyo hub aad u fara badan oo khawaarijtu halkaa ay ku haysteen ee ciidamada qaranka ee howlgalka sameeyey iyo dadka deegaanku ay la wareegeen waxaan intaa kadib rabnaa in aan u sheegno in u xaqiijinno shacabka soomaaliyeed in runtii howlgallada lagula dagaalamaya khawaarijtu ay yihiin go'aan adag oo dawladda soomaaliyeed ay gaartay ayna ka go'an tahay dawladdu in ay sii waddo sidaas awgeed waxaan rabnaa in aan u mahad celinno shakhsiyaad badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka oo markii ay arkeen runtii baaqyada dawladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ugu imaanayay goostay inay ka harhaan fikirka khawaarijta
xildhibaanada baarlamaanka puntland ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda sanadka labadakunlabaataniyosexda suleymaan xuseen maxamuud alcadaala ayaa faahfaahinta warkaani diyaar la ah
gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil oo weheliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee ismaaciil maxamed warsame ayaa maanta shir gudoomiyey fadhiga afariy tobanaad ee kalfadhiga kooiyo kontonaad ee golaha wakiilada maamulkaasi puntland fadhiga maanta oo ay soo xaadireen afartan xildhibaan ayaa golahu warbixin ka dhageysteen guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo xisaabaadka golaha wakiilada oo gacanta ku hayay miisaaniyadda sanadka oo guddiga u akhrintu labaad ku sameeyey sida uu qabo dastuurka puntland qodobada boqolsodonishanaad boqolsodonlixaad iyo xeroosaadka golaha wakiilada qodobada kontoniyosideedaad iyo lixdaniyosaddexaad intaa kadib soddon iyo todoba xildhibaan ayaa cod gacantaag ah oo kalagu codeeyey wax diiday ma jiro saddex xildhibaan ayaana ka aamusta sidaas ayana ansax ku noqotay miisaaniyadda maamulka sanadka taas oo dhan saddex boqol toddobaatan iyo lix milyan lix boqol sagaashan iyo sagaal kun sideed boqol labaatan iyo shan doolar
waad mahadsan tahay saleymaan dhanka kalena haddaan eegno maanta guddoomiye ku-xigeenkii hore amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali yare cali ayaa xilka wuxuu ku wareejiyey guddoomiye ku-xigeenka cusub ee amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir oo uu dhowaan magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna doqo muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale khudbad ayuu ka jeediyey khudbad ayuu ka jeediyey caliyare xarunta ee ka dhaceysay munaasabadda xafladda taas oo isagu khudbadiisa dhinacyo fara badan kaga hadlay sidoo kalena ka hadlay qaabka xil wareejinta iyo inuu ku faraxsan yahay inuu xilka ku wareejiyo
booskayga boosku waa labo midna waa shaqada midna waa qalbiga kii shaqada waxaan wareejinayna kii qalbiga ahaan doona gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xubnaha golaha wasiirada safka waa dheri haddaan tiriyo qof kasta waxaan ku salaamayaa magaca iyo masabka oo halkan ku fadhiyo intaas kadib maanta waxaan halkan ku wareejinaynaa aan anigu ku wareejinayaa mas-uuliyaddii aan soo hayay labadii sare ee lasoo dhaafay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir aniga oo ku wareejin doona walaalkay saaxiibka yabaho axmed diiriye halkan markii sida habraacu yahay aan ku siixina kadib oo xafladdu noo dhamaatana waxaan tegi doonaa xafiiska oo aan waxyaha xafiiska kooban yahay aan tusi doono kadibna shaqadu halkaasay noogu dhammaan doontaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan u rajaynayaa guul koleyba waa nin dhinac kasta aniga iiga horeeya marka guul weyn ayaan u rajaynayaa intaas waa intii shaqada ku saabsaneed waxaan u malaynayaa dee mar haddii makaroobka la soo hor istaagay waxaan u malaynayaa haddii makaroobka la huri maayo in wax la yidhaahdo waxunse dhihi maayo oo xafladan oo kale waxay mudan tahay sharaf iyo weyneyn iyo rag baa ku soo dhiiday iyo gabdho waqti badan soo geliyey in laga dabjiyo kuma qorxoona waxaan halkan ku wareejinay waa mas-uuliyiddii mas-uuliyadda in la wareejiyo oo aan saaxiibadana cusub ku wareejiyeen ku wareejinana macnaheedu waxa weeye annaguna waxaa weynay kalsoonidii madaxweynaha iyaguna waxay heleen kalsoonidii madaxweynaha middaas ruuxeeda madaxweyne kuma qaldana mar waa ku saxsanya sababtu nin saaxiibada kamida mar waa magaciisa inaan sheege yaa wuxuu yidhi halkaas igu hor yimid ka ilaa guuda adigaa tamartay iyoo igu yidhi marka waxaa weliyo anigu waa ogaa camalkaa mar qabsadaan ogaay inaan la ii shafaaco qaadi karin waa ii muuqatay waxaan is lahaa abuu isagu kaa sahlan yahay laakiin barashadu waa dhib male muxuu ahaa barashadu waa dhib male haddii shaqa lagu jiray annaga madaxweyne ama magacaabo waana run oo qalbiga qofku laba mudal ma aadi karo kaliba aniga dhaqan ahaan siday iga tahay madaxweyne hore magacaabay kalsoonideena madaxweynihii hore jirtay sidayna ku jirtaa macnaheedu marka ma aha inaan ka soo horjeysanayno dowladda cusub iyo madaxweynaha cusub waa la shaqaynaynaa nin saaxiibka yaa sheeka hadda igu soo dhacdaa jirto wuxuu iga sheekeeyey xilligii ikan xilligii dagaalada ay aad u adkaayeen xoolaha laga soo qabtay dhamaadkii sagaashan iyo labadii yaa wuxuu yidhi ads ababo waxaa isugu nimid allah u naxariistee maxamed cumar xabeen maxdeere marka waa sheekaysteen oo baqii ganacsiga iskala shaqayn jireen xakiimadaha ahayd dowladii hore
kooxa hubeysan ayaa gabar soomaali ah ka afduubtay magaalada cabton ee dalka koonfur afrika kooxa hubeysan oo burcad koonfur afrikaan ah oo ka kooban ilaa shan ayaa la sheegay inay gudaha u galeen dukaan ku yaala deegaanka delif ee hoostaga magaalada cabton islamarkaana ay lasoo baxeen gabar yar xili aabaheed uu gaari ka dejinayay adeeg loo keenay dukaanka afhayeenka booliska western cabne deeq gawaala oo la hadlay warbaahinta dalkaas ayaa sheegay in kiiska afduubka ee gabadha soomaaliyeed ay ka war heleen ayna ku mashquulsan yihiin baaritaankiisa inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin magaca gabadha soomaaliyeed ee la afduubtay haddana waxaa la sheegay in ay magaalada cabton ku sugnayd muddo saddex bilood ah falalka afduubka ah ee dalka ka dhaca waqtiyadan dambe ayaa u muuqda mid saameyn kusii yeelanaya soomaalida degan dalka koonfur afrika iyadoo dhowr jeer ee hore la diiwaan geliyey dhacdooyin afduub ah oo soomaali loo geystay kooxaha afduubka geysta ayaa caadiyan lacago madax furasho ah weydiiya ehelada qofka ay afduubteen
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka caalamka madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu la kulmay waalidiinta askarta dalkaasi ruushka ee ku jira furimaha dagaalka ah eeay ka dhanka ah dowladda dalkaasi ukraine putin ayaana kulan waxa uu la qaatay waalidiinta iyo ehlada dadka ciidamada ah ama askarta ee ku jiro dagaalka kala duwan ee looga soo horjeedo dowladda dalkaasi ukraine ee ka socda labadaasi dal waxa uuna sidoo kale ee valadimir putin uu sheegay in ciidamadaasi ay iyagu qeyb ka qaadanayaan horumarka dalkaasi iyo sidoo kale inay u dagaalamayaan dalkooda waa sidaas dalka ugu dhigay tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya wadamada ruushka iyo ukraine ayaa waxaa lasoo warinayay in khasaare kala duwan uu ka dhashay khasaaraha ayaana waxauu qeyb ka mida gaarayay askarta kala duwan ee dagaalada ku jirta ee labada dhinac dalalka ruushka iyo ukraine
guud ahaan waxaan halkaas kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad kala socoteen radio dalsan ciddii warka iyaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalsan com
wararka adla haysa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlhelyaabaa talalhel
iyo magaalo